waxbarashada ayaa furaha nolosha waxayna bulshada ay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii ay wax u bari lahaayeen dadka waxbarashada ka dahay oo aan yaraantooda u helin fursad ay wax ku bartaan iskuulka hoose dhexe ee uwama wuxuu ka mid yahay iskuullada bixiyo fursadaha ay wax ku baran karaan dadka waxbarashada ka dahay si loo siiyo fursad ay wax ku bartaan maamulaha iskuulka hoose dhexe ee uwamo abukar cabdi daar ayaa wuxuu warbaahinta uwamo u sheegay in ay asteeyeen goob ay wax ku bartaan dadka waxbarashada ka daahay isagoo dhanka kale ugu baaqay in lagu dadaalo waxbarashada waxaa jiro brogram ay wado wasaaradda waxbarashada cidaha iyo tacliinta sare ee dowal galbeedka jubbaland brograamkaasi waxaa la yihahdaa n a v brograamkaasi wuxuu ka shaqeeyaa waxaa wax lagu baraa dadka waaweyn dugsigana waamo waxaa ka jiro fasal weli enrollmentigiisa fasalkaasi wuu furan yahay oo weli cid kasta way u furan tahay inay kusoo biirto waa fasal dadka waaweyn ah dadka waaweyn gaar u ah fasalkaasi dadka waaweyn wuxuu leeyahay flexibility dadka waaweyn u gaar ah oo laguma xiro subaxi imaada waqti waxay leeyihiin uniformna laguma qasbo waxay soo galaan galabtii toban saac oo galabnimo waxay ka baxaan kow iyo tobankii iyo bar intaas waxay ku qaataan hal saac iyo bar marka brograamkaas ayaa jiro waxaan leeyahay keliya hal kelmad waxaan leeyahay soomaaliyay waxbarta aan barwaaqo gaarne